bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaco wakuuda oo ku dorkorana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir guddoomiye kulan gaar ah oo ku saabsan xoojinta dowladiska soomaaliya banaanbaxyo mar kale ka qarxay boorama iyo xaalad jahwareer ah oo ka taagan gobolka owdal xanuunka gowractada oo carruur badan ay u geeriyoodeen guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kormeeray isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan afgembi ka socda dalka beniin
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta shir guddoomiyey kulan gaar ah oo ku saabsanaa xoojinta dowlad dhiska soomaaliya iyo sidii loo mideyn lahaa taageerada caalamiga kaas oo qayb ka ahaa madasha dooxa ee siyaasadda iyo amniga madaxweynaha ayaa kulanka kusoo bandhigay qorshayaasha hergele ee soomaaliya ay ku xaqiijinayso xasiloonida amnigiya dib habeynta hay-adaha dowladda isagoo tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliya ay dagaal dhanka milatariga ah dhaqaalaha iyo fikirka ah kula jiraan al-shabaab oo caalami ah oo kusoo duushay dalkeena sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka hadlay hirgelinta doorashooyinka tooska oo mel wanaagsan maraya iyo muhiimadda ay leedahay dhamaystirka dastuurka dalka oo aas-aas u ah dowladnimada waxa uuna ku booriyey beesha caalamka in taageeradooda ay noqoto mid isku duuban oo waafaqsan qorshaha qaran ee soomaaliya ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey sida shacabka iyo dowladda soomaaliya ay uga go-on tahay dhismaha dowladda adkaysi leh dowlad adkaysi leh oo ku dhisan sharciyad amni iyo horumar isagoo ugu mahad celiyey saaxiibada caalamka taageerada joogtada ah banaanbaxyo mar kale ka qarxay boorama iyo xaalada iyo xaalad jahwareer ah oo ka taagan gobolka owdal cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada boorama waxaa mar kale dib ugu bilowday dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka shacabka ah inkastoo magaaladaasi ay saaka xilligii hore ay ahayd mid degan islamarkaana dadka shacabkaasi caadi ay kusoo waabiriseen hase yeeshee waxaa mar qura isbedelay jabiga magaalada kadib markii ciidamada maamulka somalilan la sheegay inay doonayeen in baanka dhexe magaaladaasi ay lacag ay kala baxaan hase yeeshee dadka shacabka ah ayaa arrinkaasi ka hortegay oo halkaas dibadbaxyo culus ka dhigay ciidamada oo rasaas hubiyey dadkii dibadbax dhigayay ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho dhaawac inta la xaqiijiyay hal qofood ayaa ku geeriyooday rasaasa ciidanka ay hubiyeen dadka shacabka ah tiro saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay kusoo waramayaan dadka goobjoogayaasha ah ciidamada ayaa rasaas noonool u adeegsanaya dadka shacabka ah halka dadka shacabka ee mudaharaadayana ay dhagxaan iyo qiladhaan ay kaga jawaabayaan rasaasta markaasi ciidamada ay ku ridayaan shacabka dibadbaxyada dhigaya ayaana isku fidiyay guud ahaanba magaalada maalintii afraad oo xiriir ah ayaana hadda waxaa ahaa magaaladaasi ka socda dibadbaxyada xoogan ay dhigayaan dadka shacabka ee magaalada boorama arrimahan oo idi ayaa waxay salka ku hayaan kadib markii xukuumadda somalilan ay ku dhawaaqday inay fasaxday in bandhiga buugga xeer ciise lagu qabto magaalada zaylac wixii markaa ka dambeeyana shacabka magaalada boorama ayaana dhigay dibadbaxyo xoogan oo kacdoon isku bedelay isku soo waduub xaalada magaalada ayaa ah weli mid kacsan iyadoona u muuqato inay faraha kasii baxayso magaalada madaxda maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay qabashada bandhiga buugga xeer ciise oo markaasi caradu ay ka bilaabatay lama oga xaalka sida uu noqon doono waxaas la eegayaa sida madaxda ay uga jawaabaan xabashada shacabka xanuunka guraactada ayaa carur badan u geeriyoodeen sumeeyo daar ayaanu faahfaahinaysaa wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada ee federaalk soomaaliya ayaa axadda maanta ah soo saartay digniin culus oo ku saabsan cudurka gowracatada oo si deg deg ah ugu fidaya dalka kaas oo hadda soo ritay in ka badan kun caruur ah halka ay u geeriyoodeen ku dhowaad konton kale warbixinta rasmiga ah ee ay soo saartay wasaaradda ayaa lagu sheegay in caruurta da-dooda u dhexeyso shan ilaa shan iyo toban sano ay yihiin kuwa ugu badan ee uu cudurku haleelay islamarkaana ay yihiin kuwa ugu khatarta badan ee u geeriyoonaya mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa baaq adag u diray waalidiinta iyo bulshada iyaga oo ku booriyey inay si dhaqso leh caruurta ay ugu geeyaan xarumaha caafimaadka haddii ay arkaan calaamadaha cudurka wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in shan iyo tobanka diseembar sanadkan laba kun shan iyo labaatan la bilaabi doono ololaha qaran ee tallaalka kaas oo lagu beegsanayo caruurta oo dhan si loo joojiyo faafitaanka cudurkan halista ah ee gooracatada ah sanadkan waxaa la tacaalaynaa faafitaan weyn oo gooracatada ah ilaa iyo hadda in ka badan kun caruur ah ayaa cudur ka qaaday in ka badan konton kalena waaay u dhinteen kooxda ugu badan ee uu saameeyey waa caruurta da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo shan iyo toban sano ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladdu waxa ay ugu baaqday bulshada inay xoojiyaan wacyigelinta islamarkaana ay si deg deg ah usoo sheegaan calaamadaha lagu arko caruurta waxaa kale oo ay ku adkaysay in la raaco tallaabooyinka caafimaadka ee bulshada si looga hortago faafitaanka cudurka guddiga horumarinta adeega bulshada oo golaha aqalka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ku horumeeray isbitaalka madiine ee muqdisho mukhtaar cabdicasiis ayaa muqdisho kasoo diray guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kormeerka guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ay ku tageen isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa ahaa mid ay ugu kuurgeliyeen habsamuun socodka adeegyada caafimaad ee ay maamulka iyo dhakhaatiirtu isbitaalku ay u fidiyaan shacabka soomaaliyeed agaasimaha guud ee isbitaalka madiina doctor maxamed cabdiraxmaan jaamac ayaa guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka sare uga mahad celiyey kormeerka iyo dhiirigelinta ay ugu tageen guddiga horumarinta adeega bulshada ee aqalka sare uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga senator rofesor cusmaan dufle iyo dhammaan xubnihii ay ka koobnayeen guddiga waxaan warbixin guud ka siinay isbitaalka adeeg bixinta isbitaalka iyo adeegyada u hayo isbitaalka iyo shaqada ayuu bulshada u hayo waxaan kormeer ku geynay dhammaan qaybaha ay ka socoto adeeg bixinta isbitaalka waxaan la wadaagnay caqabadaha iyo horumarada isbitaalka ka jiro waxaan ugu mahad celinaynaa guddiga iyo guddoomiyaha uu hogaaminayo sida maaragtay garab istaaga leh iyo maaragtay iyo wadanimada leh isxilqaanka leh ay maaragtay noogu imaadeen maanta nooguna dhiirigeliyeen intii kormeer ku socday waxaa jiray qodobo badan ay haalaad gareeyeen aan rajaynayno insha allahu tacaala inay noo noqon doonaan adeega inaan kusii horumarin doono aadaan uga mahad celinaynaa booqashadooda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan ku ekaan doonin tanna maahan mid ugu horreysay waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonin tii ugu dambeysay meeshaas ay kasii dhalato wada shaqayn isla xisaabtan si aan u helno adeeg ay u helaan bulshadeena adeeg caafimaad taasoo ah mid naga go'an waanu ku faraxsannahay maanta inayna soo booqdaan waana jecelnahay mar labaad inaan kusoo dhaweyno guddoomiya adiga guddigaada kusoo dhawaada isbitaalka isbitaalkii bulshada guddoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka senator cusmaan dufle ayaa ku bogaadiyey maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka juhdiga ay ku bixinayaan oo adeegista bulshada iyo horumarinta isbitaalka waxaan rabaa agaasimaha doctor maxamed cabdiraxmaan jaamac burtuqaal iyo yacnii hoggaanka caafimaadka iyo dhammaan dhakhaatiirta garbaha ah dadaalka aad iyo aad baaxadda leh ay muujiyeen muddadii koobneed oo weliba runtii arrinta ay howlwadeenada ay ka haayeen iyo dhismaha iyo qalabka iyo dhakhaatiirta yacnii ku soo korortay cisbitaalkii iyo sida bulshada loogu adeegaya habeen iyo maalin iyadoo weliba wax gaar ah ama dhaqaalo gaar ah aan laga qaadaynin ooy tahay weliba public hosbital runtiina waa dadaal dadaal karooni ah arrintaas waxaana rabaa hambaliya bogaadin runtii taliska boliiska xubnihiisa sare iyo qaybaha bahda caafimaadka oo hoggaanka ugu horeeyo yacnii sida ay iskugu xilqaameen runtii horumarinta cisbitaalkan dhinac kaste oo maanta aan ku soo waregnay qaybihiisa kala duwan waxaana leenahay annaga haddaan nahay guddiga waxyaabihiaan soo aragnay oo runtii aad iyo aad warbixinteeda kollaytaba waxaan geyn doonnaa golaha gadaala ula noqon doonnaa waana runtii waxyaaba badan oo weliba ka dhiman inaan weliba qayladhaanteeda goob kasta geyno sidii gacan loogu siin lahaa si bulshada soomaaliyeed maanta oo dhibaat baahi weyn u qabto yacnii caafimaadka qaybihiisa kala duwan hadday noqon lahayd emergencyga hadday noqon lahayd tii daaweynta caadiga ahaa iyo qaybaha kala duwan oo sub specializationka oon soo aragnay halka aad naga dhegaysanaysaanna waa radio shoor markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan iskuday afgembi ayaa ka socda dalka beniin iyadoo koox askar ah ay sheegeen in xukunka ka tuureen madaxweyne batricia talon ayna la wareegeen tala dalkaasi askartan oo samaysatay waxay ugu yeereen guddiga milatariga ee dib u asaasida ayaa ka soo muuqday telefishinka subaxnimada maanta ah iyagoo ku dhawaaqay inay sidoo kale hakiyaan dastuurka ayna kala diraan dowladda iyo xisbiyada siyaasadda midaasina waxay u sababeeyeen tallaabadooda iyagoo dhaleeciyey maamulka madaxweyne taalon ee dalka raggan waxaa la rumaysyahay inuu hogaaminayay gaashaanle dhexe bascal ticry dhegeystayaal warkii habeen halkaas aan kusoo gabagabaynayaa ciddii uu warka iga seegana wax dib ugu daalaan karana barta aan facebook kulanahay reedu jowhar waa anugu cabdiqaadir maxamed yamaana sidaas iyo nabadgeliyo